wasiirka maaliyadda dalka jabuuti ilyas muuse dawaale waxa uu ka hadlay guud ahaan saameynta ay dalka jabuuti ku yeelatay xasilooni darida maalmahan ka taagan marinbiyoodka baabuulmandeb oo xudun u ah ganacsiga adduunka waxauna tilmaamay maadaama ay hakadeen maraakiibtii soo qaadi jirtay kunteynarada hadda ay qorsheynayso in dowladda jabuuti ay isticmaasho diyaaradaha si shacabka loogu keeno waxyaabaha ay u baahan yihiin waxa uuna wasiirku uga digay ganacsatada doonaya inay ka faaidays buuqaasi oo dadka maciishada ay kor ugu qaadaan dhaqaale ahaan xilligaad eegto sixir barar waa wax jira weeyaan laakiin wixii xaqa uma oginaya intii kale dagaal culus baan ku haynaa khaasatan beryaha rabadaanka soo galayo waxaad moodaa bayac musharku inay marmarka qaarkood ay ka hoos faa'iideeyaan arrimahaas aad iyo aad baan u taxadirsannahay oon u ilaalinaynaa intaa waxaa noo raacdaa deed waad soo aragtaan u malaynaya suuqii wax badanoo caadi ahaayoo deed la heli jiray oo weliba khaasatan xilliga rabadaanka ay noqoto haddii ay cunno noqoto iyo haddii waxaale wixii kale ee baahi dadku ay u qabaan beryaha rabadaanka aad moodo inay ayaamahani ay soo yaraanayaan meelaha kale ee aan aad aad u taxadiranahay waxaa weeyaan caafimaadka xilligaad u fiiriso konteneradii jabuuti inay yimaadaan ahayd annaka wixii gaar ahaan noo quseynaya kale aad arkayso inay deed konteneradii meelo kale ay maraakiibtii iskaga dhadhiciyeen maadaama aynan dariiqii ay ugu talagaleen ayna soo marin deed waxyaabo arrimo doora waa la sugi karaa dawo xilligay noqoto iyo cunto xilliga ay noqoto wax la sugi karo maaha waa inaan dee si kale aan u dayno dawooyinkaas iminka kontenero aan leenahay south africa baa la sheegayay inay mareynay laku dhaadhiciyey si aynan waxba nooga kalo go-in waxaan ku qasbannahay iminka inaan diyaarad xilligaas aan ku wareejino waad fahmi kartaa waxa ay nagu waxay noogu joogi karto waad ogaan kartaa laakiin sade waxaa intaasoo kordhan ka muhiimsan waxa weeyaan inaan marnaba waxyaabo caynkaasoo kalea aynan nagu dhici karin waxaasoo ku dhan waxaa ka wada muhiimsan waxaa weeyaan meeshan deed adduunka ku dhan baa il dhaqaale u tahay baabalmandab jabuuti si gaara u qusayso de jaar baan lanahay waxaan rajaynaynaa inuu aqligu shaqeeya deed dhinaca kale waxa uu wasiirku ka hadlay hadalhayn maalmahan jirtay oo ku saabsanayd in la gooyay qaar ka mid a xargaha xambaara internetka ee mara badda hoostooda xarkihii internetka hoos badda waxbaa la gooyey baa laleeyahay qoladani xoutiyiintan gadudsanna waxay leeyihiin anaku nama qusayaan xarkahaasi maraakiibta israa'iil u socota iyo ciddaa kale ean la dagaaltamayno ma ogine wax kale oo annaku naga quseeya ma lihin xilligaas ayadda nugu jirtaa inuu khalkhalku adduunka ku baaho xilligii markabla ka yimaad mar quraatown jaraa'idada israa'iil ka soo baxaya xarkihii waa la wada gooyey loo leeyahay toddobaad horteed baa la yidhaahay qoladii xoutiyiintana ay leeyihiin annaku waxba ma goyn runta halkay taallaa runta halkay taalla waa waxyaabaha aan isweydiinayna weeyaan haddii ay noqoto xarko iyo haddii ay noqoto baddaba iyo gaadiidka badda jabuuti waa meel adduunka u ah lafdhabar intuna wayna wada saameynayaan waad la socotaa jabuuti waxa weeyaan xuruntii shan iyo tobanka xarkood ee adduunka u kala gudba ay soo mariyeen shan iyo toban waa dalka ugu horeeya africa xilliga ay noqoto fiber opticska rbb aaan iyo afartan sano guridiba hadda u dabaaldegteen rbb afartan iyo shan sano
waxaa noo qorshaysan shan iyo afartankii sannadood wixii ay rbb soo qabatay uu madaxweynaha madaxweynaha ismaaciil cumar geele uu hawsha u badan baryahan intan dambe oo ku dhan uu isagu ka aabeynayay halkaygii inaan ka wadanno maxay hawshaay soo qabatay maxay tahay rbb midnimada reer jabuuti midnimada wadajirka kalgacaylka wax walba waxaa ka muhiimsan degenaanshaha aan halkaa ku hayno adiga arkaya jaarkeenna dab baa wada holcaya amba aan ku gaajoodo amba aan ku dharagsanaado nabad xilliga aan helo maskiidkayga nabad aan ku tago oon ku soo tukado furan iyo shaah nabad aan ku cuno inta kalena dadaal bay nooga baahantay xilligaas inaan adkeenno midnimada reer jabuuti waa ta muqadiska ah inay wada joogaan reer jabuuti waa ta muqadiska ah inaan ka baxno hoos inaan laysku dayo oo wixii aan kala dagaalamayna weligayba qabyaalad eexasho wixii dadka kala dheeraynaya inaan ka dhowno oon adkayno dadaal badanna aan galno si aan dhallintayada shaqo aan ugu abuurno shaqo adduunyo horumar intaasoo ku dhanna salkaygu muxuu yahay waa hadafkanuu madaxweynuhu hayo ee xisbigan uu hayee ah midnimo wadajir iyo kalgacayl naga wada dhexeeya gebigayga bareer jabuuti hadaan ah sagal siciid faarax v o e jabuuti